waa mar kale iyo barnaamijkii caweyska washington oo aniga waa sahre ciidla nuur aan caaweydiin daadihinayo qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a haddii aanan gacaloy garkaa iyo wadnaha iyo ku haynin gaadada
waa mid ka mid a haldoorka hobolada waaberi in badan oo idinka mid ihi waxaan filayaa inaad codkiisa garateen inta aan garanna gadaal ayay idinku ogaan hubaalse waa taqaanaan waxaa kaloo aan idinku hayaa rag ninkii inuun isku dayey inuu gabadh kuufsado oo godkiisa biyo ugu soo galeen kadib markii lasoo saaray kaba koronto leh oo gebigiisaba kala tuuraya markuu ninka isku dayay inuu gabadha ku soo ordo ama xoogo kabahaas koronto ayay bixinayaan korontaday bixiyaan ayaa riixaya ninka oo tuuraya meeshuu joogay meelka xagga ayay ku tuurayaan macnaha iyo sheekadii caan baxday waayo waayo ee magaceedu ahaa adeegto oo aad qaybtii koowaad oo aad u xiise badan ku maqli doontaan barnaamijkeenna caweyska washington aynu ku bilownay wiil da'yar oo ku jira bilowga dugsiga sare ayaa hindisay amaba ku fikiray inuu sameeyo aalad koronto ah oo haweenku adeegsan doonaan si ay uga badbaadaan kufsiga ay ragga qaarkii kula kacayaan sheekada yaab kale ee wiilkan yar waxaa inoo haya maxamuud ibraahim cali oo haatan istuudiyaha igu weheliya maxamuud bal sheekadaasi aad indhaha soo marisay inooga dhac sahray sheekadan waa sheeko cajiib leh wiil yar oo u dhashay dalka induneisiya oo magaciisa la yidhaahdo hibaar sayrahuul gafuur oo shan iyo toban jir ah ayaa wuxuu la yaabay wararkan iska soo dabadhacaya adduunka ee dhahayo dumar ayaa lagu xoogay waddan hebel haweenaydas ayaa la kufsaday marka warkiyaa dhibay oo wuxuu dhahay war arrintan xal looma heli kara miya waa tahay oo wuxuu dhahay dumarkan iska xoogayo haba iskaga celiyaan nimankan ma jira miya marka tallaabooyinka uu ku dhaqaaqay maxaa ka mid ah waxa uu ku dhaqaaqay waxa uu marka hore ku fikiray inuu sameeyo hab ay dumarka iskaga celiyaan nimankan xoogay oo aan ahayn dagaal waa tahay wuxuu ku fikiray inuu soo saaro rajabeeto koronto wadato waa tahay oo wuxuu dhahay markay nimanka isku dayaan inay dumarka xoogaan korontada ayaa ayadiyaaba tuurayso riixaysa me
waa tahay taasi gabadha miyaanay ku dhagayn markaa iyado lafteedaana dhibaato soo gaadhsiina taasuu isweydi wuxuu dhahay ninka waxa dhibka u keensan doono ee ee ka erin doono inuu gabadha kufsado dee gabadhana dhibay u keenaysaa waayo korkeeda ku dhegan tahay soo maa marka wuxuu dhahay bal fikradda dib aa u celiyo haddana arrin kale aan la imaado marka wuxuu ku fikiray in uu ku bedelo kabo korontaysan oo markuu ninka isku dayay inuu gabadha ku soo ordo ama xoogo kabahaas koronto ayay bixinayaan korontaday bixiyaan ayaa riixaya ninka oo tuuraya meeshuu joogay meelka xagga ayay ku tuurayaan macnaha alla geesisana haye ha ku biirsadaan korontadan in nimanka iimaanka daraneed gacmaha saaraya gabdhaha ay iskaga eriyaan macnaha
waa tahay marka ikhtiracaasi hadda halkuu maraya wiilkii markuu la imaaday barnaamijkaas labaad ee kabaha korontada wato tii hore way ka fiicnaato wuu guulaystay waa tahay oo wuxuu u bandhigay iskuulkiisa wuxuu dhahay arrintan waa arrin macquulgal eh ha liigu caawiyo lacag aan ku badiyo ra'yiyadan si meel walba adduunka uu gaarto macnaha waa tahay iskuulkii nasiib darro waxay dhaheen lacag uma hayno laakiin fikraddan waa fikrad macaan marka wiilkii ma niya jabin wuxuu isku dayey inuu isku diiwaangeliyo tartanka guud ee wax soo saarka sayniska ee laga qabto waddanka induneisiya waa tahay taasna wuxuu ka galay nambarka koowaad waa tahay marka abaalmarin ma ku helay fikirkaasi saliimka ah ee uu keenay wiilkaasi haa sahray abaalmarin ayuu helay oo laanta sayniska iyo wax soo saarka induneisiya ayaa wiilka u garatay shahaado iyo gunno yar oo lacag oo lagu maalgelinayo barnaamijkiisa taasna waxaa ka sii daran meesha kuma aanan istaagine induneisiya waa uu ka baxay oo barnaamijkiisu waxa uu bandhigayaa tartan sayniska looga qayb galayo caalamiga oo ka dhacaya maleeshiya waxaa lagu wadaa sida ugu dhaqso badan inay kabaha ku soo baxaan iyagoo ku xiran maalgelin waa tahay marka ragga ma dhaawacayaan kabahaasi mise way kala tuurayaan oo keliya dhaawac uma geysanaya laakiin bresharka ama marka korontada ay qooyan tahay aad gacanta saartid marar way kuugu dhegaysaa marar waxaa laga yaabaa inay ku tuurto marka sida hadda wiilkan uu qaabeeyey kabaha waxaa ku jira bateri markii la jaaj gareeyo bateriga awood wuxuu yeelanaya qofka ku soo socdo ee ay dareento inuu xoogayo ayay meel ka taabanaysaa kabtaas ayadaa markay taabato ama lugta dhulka ay ku dhufato kabihii ayaa difaaca galaya oo xooga ka soo bax korontada ayaa xaajigii soo ordaya macnaa xabadka ku dhufanaya dhulka seexinaya no taas ayaa xalka keliya ahayd hadda jirto waa tahay.
laakiin wiilkan tallaabadaas mid kale ayuu kusii daro wuxuu dhahay dumarka hadda waxay haystaan hubab fara badan oo ay ku dagaalamaan ay kula dagaalamaan xaajiyaasha dadka kubsada waaba kuwiioo kaba korontaa soo gashaday maxamuudow waa fikir wanaagsan oo wax badan ka tari kara joojinta kufsiga iyo tacadiyada haweenka caalamka loo geysto laakiin waxaban ka baqaya in inta dumarku kabaasi ay soo wada iibsadaan ninkay ku yara xanaaqaanba isagoon xataa kufsi geysanin ay korontadaasi la dul istaagaan oo rag badan lugaha laga banjariyo war hoy ragow isjir sahraay waa fiicanta hadday laxjeclo kaa qabatay en, waana in laxjeclo ay kaa qabato waa- waa wax muhiima
waa hagaag dhegaystayaal waxaad la socotaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska washington oo idinleha naga caajisina ee nala caweeya xubnaha weli idiin soo socdana waxaa ka mid a adigoo aan iiman sawduka foora adiga inaad tahay ogaada kamaan garan waa fanaanka weyn axmed cali cigaal oo caawa marti noogu ah barnaamijka caweyska washington heeso iyo sheekooyin xiisalana inoogu haya balse intaynaan u gudbin aan ku horeeyo sheekada adeegto waa qormooyin xusuus badan oo horraantii siddeetamaadkii akhristayaasha soomaalida kasbatay hase ahaatee intii aan nasiibu yeelan inay sheekadaasi dhuuxaan ayaannu barnaamijka caweyska washington habeenba qayb xiisale ku maqashiin doonaa qoraaga buugga sheekada adeegto oo ah maxamed xasan cusmaan oo ku nool dalkan maraykanka ayaa faahfaahin kooban inaga siinaya sheekada intaynaan gudagelin qaybteeda koowaad ee caawa adeer sheekada waxaan qoray ah, toddobaatanaadka dhammaadkiisii siddeetanaadka bilowgeedii baan qoray Ah, isla markiina waxaan tusay akaademiyada cilmiga iyo suugaanta markii soomaaliya noolayd way akhriyeen way iga qaadeen way daabaceen sheekadu waa fiican tahay bay yiraan sheeko yaab la weeye marka lacag fiican bay siiyeen waagaas waa tahay marka abaalgud baaba lagu bixiyey marka een, sideed u baahiseen ma maktabad baa la dhigay oo dadku ka iibsan jireen waxay u baahday ah, libraryada waa tagtay bookshopyada waa tagtay xataa dukaamada caadiga ah waa tagtay oo meelo badan bay ka dhacday hataa waxay timid ah, indiana university ba hadda ku haysatay script ahaan meel ugu jira Ah, ninkii ah, linguistka ahaa ee la dhihi jiray under whisky wuxuu igu yiri waxyaab le baa qortay oo yani iga- iga xajibiyey haddana waxay ugu jirtaa faylasii uu ka dhintay memoirka ahaa file number four bay ku ji- magacu ku jiraa magacayga iyo sheekada iyo iyo iyo concepteska ay wadato waa tahay qisadu meelaha ay marayso maxaad ka xusi kartaa laba qof baa ii muuqday laba character oo soomaalida nolosheeda mujtamaca soomaalida ka dhex jira oo hadduu rabana labadaba noqon karo hadduu rabana marba mid la jili karo waxa way gabadha rajeed ah hooyadeed dhimatay aabaheedna naakale guursaday oo marka ay ku nooshahay guri aan hooyadeed joogin oo ayna tabar lahayn kolka qofkaa nolosha uu ku nool yahay waa nolol cadaaban halkaasaan anigu ka dareemayay waxaa jira mar kale oo qofka mujtamaca soomaalida gabdhaha booyoysay afka talyaani ay ku yidhaahaan guryaha ka adeega iyana waa cadiban yihiin marka waxaan u doortay labadaba inaan iyada jili dhexgeliyo inaan rajanimo ku jilo baadiyo joogta haraada cagaaga dharla-aana oo intaa markaa kasoo kaxeeyo gabadha silixsanayd iyadoo baydada ay timaado magaalo labada meeloodbana gabadhu u adeegto waxna saas uma taraan wax badan baa ila soo xiriiray oodada oo yidhi waxaad taabatay meel boog ah oo mujtamaca soomaalida ku dhex jira aad baad u mahadsan tahay maxamed xasan cusmaan oo ah qoraaga buugga sheekada adeegto oo si taxano ah uga bixi doonta barnaamijkan caweyska washington haatanaan idiin kala baxo qaybta koowaad iyo wariyahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste maryan waxa ay la noolayd aabbaheed iyo aayadeed oon iyada sinaba u jeclayn maryan hooyadeed wakhti ka hor ayaa aabbaheed furay kadib markii iyada oo keliya dhashay ilaa iyo markaasna maryan may aqoon meel hooyadeed adduunyada kaga nooshahay iyo iyada naf ahaanteedaba maryan waxay u go'nayd ooy raaci jirtay ari aan tiro yarayn oo ido iyo riyaba leh wax dhiiqa ma lahayn arigaasi hadduu yeeshana iyadu awood uma lahayn inay maasho nafteedana uga faa'iidaysato hawsha ariga iyadaa iska lahayd manaaficaadkiisana aayadeed iyo ilmahay dhashaya iyagu aan warhayn ee hadba wixii la siiyo iska cuna laga yaabee in maryan ariga caana ka dhadhamiso waase hal mar oo keliya marka dadka intiisa kale ay sanka ka soo celiyaan maryan iyadoo waxaasoo dhibaato ay haystaan ayayan haddana ku nabadgeli jirine cawo iyo maalin waxay ahayd mid dil habaar hiif iyo dibindaabyo joogto ah kala kulanta aayadeed oo iyadu iyadoon waxba dhiqin xoolana aan war u hayn had iyo goorna gurigeeda dhexdiisa ilmaheeda ku ciyaarsata maryan dhibaatadaa culus ee joogtada ah darteed ayay inta baydaday ama fiigtay wixii la hadlaba waxay moodaysaa inay dilayaan masruuf ama biil ayay dilistu u ahayd oogadeeda nabarrada ku yaalna way tira beeleen aabbaheed waa iska dheg weyn aan sidaa wax u danayn marmar ayaa laga yaabaa inuu naagtiisoo si xun u rifaysa arko xaarxaariyo kana qabto inta badanse wuxuu u qaataa dilista maryan la dilayaa inay tahay lexejeclo iyo coodkoo la rabo in si fiican loo dhaqo maryan ama ha la dilayo ama ha lala hadlayee ma hadasho maxaa yeelay cid ka guraysaan jirinba deegaankay ku noolayde aadka cadowga ugu ahaa darteed ayayba noqotay qof mucaqadad ah aan sidaa wax u gelin aan nixin qoslin farxin hadallada dadku kula wada hadlayaana aan sidaa u danayn maxaa yeelay dadkoo dhan cadow ayay u haysatay aayadeed waxay aad u taqiin tirada iyo suuradinta ariga taasoo mar alla markay ogaato in wax maqan yihiin sidii shabeel ceesaan arkay ugu soo haliisho iyadoon waxba weyddiin galabtii dambe ayaa waxaa dhacday in gooray maqhrib ahayd arigiina soo xareenayo aayadii ay towday orgi keli ahaaye ariga ku jiray aayadii dhowr jeer ayay aad ugu noqnoqotay indha indhayntiisii waxay ogaatay in orgigaasi maqan yahay maryan oo horayba u towsanayd orgiga halgaadaha ku iman doonana horay ugu soo tala gashay ayaa aragtay in aayadeed la towday orgigii wakhtigu markaa waa habeen maqhrib himahimow ah aryowgii xeroodeen geelashiina soo dheelmad habqamayaan waxaa iyana cidaha kuurka u wada fadhiya libaaxyadii dadqaadka ahaaye meelaha wax ka jeeqaaqaya aabbaheed ama odaygii reerka wuxuu weli ku maqnaa soo dheelanka hala dhowr ah iyo gaadiidkii cidda maryan aragtay in lagu soo socdo aayadeedna iyadoo tib weyn sidata ay soo malabsanayso way tallantay oo istiri maxaad yeeshaa labada dhanba u daran oo hadday sugtana tibtaa ayaa ka meel waayeysa hadday carartana waxa ka horreeya waa libaax iyo dugaag aan u daahayne haddiiba kala jabsanaya waa markii ugu horraysay oo hadal nooli maryan afkeeda ka soo yeedho iyadoo tidhi wallee caawa mindhaa ima dishid saa kuma sugayee dilkaagana in haddaba libaaxay cunaan ka doortay maryan markii ay sidaa lahayd way sii ordaysay aayadeedna iyadoo ul weyn wadata ayay ka sii daba ordaysay allah talow maryan ma dugaag baa cuni doona ma aayadeed baa dili doonta ma duqii dhalay baa heli doona qaybta labaad ee toddobaadka dambe ayaynu xaalkeeda ogaan eeyaana idin seegin haddii aan la idmo haatanna waa waraysigii aan la yeeshay fanaanka axmed cali cigaal oo ka mid ah xiddigaha fanka soomaaliyeed axmed kusoo dhowow barnaamijka caweyska washington aad baan ugu faraxsanahay sahra ciila nuur inaad i waraysato aan sahra waa dhowahay waana idin salaamayaa bahdiina wariyayaasha v o e da iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed ee ina dhegeysanaya meel kasta oo ay joogaanba axmed cali cigaal waxaad joogtaa magaalada minneabolis gobolka minnesota qabow badan baa xilligan dhacaya bal ka waran xaaladda gobolkaasi aad joogto hadda aan kula hadlayo hawadu aad bay u wanaagsan tahay waa hawo aada u macaan ahayn qabow ku cayrinaya kuleelkiina waa naga tegey waxaanu gashannahay adigu jaaka khafiifaanu gashannahay suud khafiifaanu gashannahay aad iyo aad bay cimiladeedu u fiican tahay wow de laakiin dadka idin soo martiya waxaa laga yaabaa inay koor iyo busto soo qaataan idinku waa la barateene waa runta waa runta waa tay axmed cali cigaal fankii soomaaliyeed oo aan la odhan karo baarka ugu sarreysa ayaad ka gaadhay hadda ma shaqo kalaad qabataa mise weli shaqadii fankaad ad ku hawlan tahay
weli shaqadii fanka ayaan ku hawlnahayo wixii berigii hore wax ka waaweyn oo ka waaweyn oo ka waaweyn oo ka wareer badan oo ka wareer badan oo ka naxdin badan oo ka naxdin badan ayaa noo muuqda oo annaga oo dhan aanu ka seexan la-anahay oo na geligilaya khayr sheeg maxay yihiin kuwaasi waa dhibaatada shacabka soomaaliyeed haysata waa dhalinyarada soomaaliyeed ee badahu liqayaan waa dhalinyarada soomaaliyeed ee bacadka iyo bacaadka kulaylaha libiya iyo suudaan u dhexeeya maraya ee baharuhu halkaa ku cunayaan waa dhalinyarada soomaaliyeed ee xabsiyada ku jira xaqiiq waa dareen xanuun badan oo dhammaanba ina saameeya waase laga bixi doonaa insha allah n axmed heesahaaga tirada badan aynu gudagalno midee ayaad caawa inoo soo qaban lahayd inaynu ku bilowno qeybta koowaad ee waraysigan haayo haayo weliba hadda sahre ciidla nuur waa heesta la yidhaahdo akuye hawl adduun badanaa ma cidla ciid sidaan fadhiyaa cidkaa dheer dhulkaa dheer awey isma kuududaa heestaasi e waxaa ka muuqata dee geeri go-an iyo qof aan cir iyo dhul toola meesha jooga iska warhaynin waa sida maantay haysata shacabka soomaaliyeed bay heestu ka turjumaysaa waana waktigeedii heesta wakti horaa la sameeyey laakiin waxay ahayd saadaal riwaayad bay ku jirtay la oran jiray naxdin iyo nasiib yaa hal abuuray riwaayaddaasi allah u naxariistee abwaankeennii maxamed cali kaariye
waa tahay n heestaasi aad imika aada noo soo qabatay marnaba adiga oo keligaa iska socda ha noqoto markii aad noord america soo gashay ha noqoto intii aad meelo kala joogtay heestani intay kugu soo dhacday ma tiri allaylahee heestani malaha caawa anaaba iiga turjumaysa in badan in badan in badan waabay nin baa wuxuu yidhi weligaa abe abeesa ma ku cuntay oo markaasuu yidhi afkamayga afkamaygama qaado heestaasi waabay igu mudan tahayba meelo fara badan baan keligii maray oo aan ku noqday eer go-an oo ay iga qabsatay afkalaqaad iyo adduunku waxaan maqli jiray adduunyada nin noolow maxaa aragti ku laaban markaasa waxaan isweydiiyaa oo waxa kalena miyay ku dhimanayeen axmedow waxyaaba mucjisooyin oo fara badan baan soo maray markaasay heestaasi igu soo dhacdaa markaasay wehel kuu noqotaa oo intaad iyadii qaadda ayaa dib meelaha adiga ku bannaan ku buuxisaa saare ciidla nuur waa ha igu soo qaadin miyaa xaalku watay axmed cali cigaal mar haddii aad kuwii hore iyo kuwa haatanba la heestay maxaad ku tilmaami kartaa fanka soomaalida ee xilligan iyo heerkiisa sahraay fanaaniinta soomaalida nin ka mida oo la yidhaahdo xabiib sharaabi baa wuxuu yidhi haddii la waramo waa la walaal beelayaa kowdh marka sida maanta dee fankii soomaaliyeed uu yahay anigu waxay igu muuqataa in uu noqday wax ceel ku dhacay oo kale waa tahay awal waxaa xaaladda fanku ay ahayd qofka fanka imaanaya inuu la yimaado wax cusub oo isaga uu leeyahay inuu fanka wax kusoo kordhiyo in uu noqdo qof dee ma garanaysaa bulshada wax saameeya bilaaba oo oo wada oo wada oo wada oo wada oo ilaa uu caan ka noqdo waa tahay laakiin hadda wax laga hadli karaaba dee ma jiraan intaa ka badan ma sii wadi karo Waa tahay.
oo waasaan ku yidhi haddii la waramo waa la walaal beelaa waa tahay ee ma jirtaa hees adiga kuu gaara oo aad ee, ama fanaan intaad kala sheekaysatay qiso adiga kusoo martay ama aad adiguba ereyadeeda wax kulahaydoo kaaga duwan heesahaaga kale way badan yihiin aan laakiin ma umalaynayo heestaasi waxa heestaan kuusoo qaban lahaa waa heesaha qaaciga aanu ku duubnay oo sheekadeeda anaa waxaan un- u dhiibay nin la odhan jiray abwaanaho aad aan u jeclahay oo abwaaninta soomaalida ee aktariintana ah hal abuuradana ah nin aad bashaas u ah oo aan aad u jeclahay oo la yidhahdo maxamed aadan dacra ayaa ayaa aan sheekada uga sheekeeyey isagaa dabeedna iisoo suugaameeyey oo ereyada soo sameeyey waxaa la yidhaahdaa haddii aanan gacaloy garka iyo wadnaha iyo kugu haynin gaadada haddii aanan godan iyo gal xadheedle iyo doog garka rayska kuu darin haddii aanan gacalo kari haddii aanan gacaloy haddii aanan gacaloy garkaa iyo wadnaha iyo ku haynin gaadada
yaa salaam yaa salaam cod aan salguurin ayaa ilaahay kugu manaystay waa hagaag aad baad u mahadsantahay axmed cali cigaal qaybta koowaad ee waraysigeennan xiisaha badan waxaan caawa ku soo afmeerayaa heestan anbabaxaya socodka inaan eebba igu qadin dhegaystayaal waa inoo toddobaadka dambe iyo xubno ka sii xiiso badan
adigoo aan iimaan sawduga fooraha kulay adiga inaad tahay ogaada kamaan garan ogtahay jacaylkuna eebaadu siduu halis wadnaha kaala eegtu annaa ula hidaray ogtahay jacaylkuna eebaadu siduu halis wadnaha kaala eegtu annaa ula hidaray ambabaxaye socodka inaan eebba igu qaadin adiguna dheh amiin axdigana ha fududayn axdigana ha fududayn